jaaliyadda soomaalida ee ku nool gobolka ohaayo gaar ahaan magaalada colombos oo ka mid ah meelaha ay soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin dalka maraykanka ayaa maalintii shalay kulan la yeeshay dhammaan musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada sanadkan ee heer gobol ilaa heer federaal warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada colombos ka soo diray wariyaha v o eda cabdikaafi yuusuf aadan
doorashada maraykanka oo ay ka dhiman tahay sagaal cisho ayaa gobolka ohaayo wuxuu ka mid yahay gobolada sida aadka ah loogu loolamayo waxaana ku nool gobolkaani ohaayo in ka badan afartan iyo shan kun oo soomaali ah kuwaasoo qayb ka ah kuwa codkooda lagu hardamayo haddaba shir ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen ganacsato soomaaliyeed culimo udiin iyo dhallinyaro soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaaladani colombos ohaayo shirkaasi oo lagu casuumay dhammaanba musharaxiinta u tartamaysa kuraasta kala gedisan heer degmo ilaa iyo heer qaran kuwaasi oo kusoo bandhigayay hadafka iyo barnaamijyada ay qaban doonaan ama ay u qaban doonaan soomaalida haddii la doorto halkaasi oo ay soomaaliduna weydiinaysay su-aalo ka turjumaya baahida ay qabaan cumar xaashi oo ka mid ahaa dhallinyaradii soo qabanqaabisay shirka kani ayaan weydiiyey bal ujeedkii ay ka lahaayeen qabanqaabada shirka kani iyo isku keenidda soomaalida iyo musharaxiinta tartamaya ujeedada shirkan laga lahaa waxaa weeye in aan istusno dadka musharaxiinta ah oo u tartamayo aqalada hoose ee magaaladana iyo kuwa saraba iyo dadka shacabka ah codka bixiyo ee soomaalida ah marka musharaxiinta maanta way noo timid waxay sharaxeen arimaa meelaha ay ka taagan yihiin waxqabadkooda iyo siday wax u qaban doonaan iyo waxyaabaha ay rabaan inay mataqaanaa hadafyada ay wataan dadkii codbixiyaashana way dhegaysteen su-aalana waa weydiinay fursad ayay u ahayd in dadka iyo dadka ay dooranayaan ay isku arkaan muhiimadu taas ayay ahayd cumar bal waxaad iga warantaa dareenka guud ee soomaalida ee ku aadan doorashadan labada dareenka soomaalida waa dareen aad u weyn waxaan aaminsannahay doorashadan inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore sababto ah luuqada xumaanta iyo cadaawadda laga hadlayo electionkan marka aad maqashid marka aad maqashid dadka lamidka ah donald trump waxaa waajib nagu noqotay inaan istaagno inaan xil isa saarno in aan ka codeyno muxuu ahaata wax alla wax kasta ummadda kala qaybinayo ummadana dib u dhigayo marka waan isu wada nimid forum waxaan sameynay candidates dee fursad umaanan helin inoogu imaadaan kuwa ugu waaweyn oo madaxweynaha u tartamayo laakiin waxaan falanqaynay arrimo hoose oo quseeyo magaaladanada xaafadahanaga iyo qaybaha hoose boosaska hoose dadka u tartamayo ee magaaladanada cabdimaalik sheekh cali axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada gobolkaani ohaayo wuxuuna ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyey shirka kani waxaanan weydiiyey bal inuu ii sheego dadka ka soo qaybgalay magacayga waxaa leedaha cabdimaalik sheekh cali axmed shirka waxaa kasoo qayb gashay dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka ohaayo specially gaar ahaan magaalada colombus waxaa kasoo qaybgashay hoyooyinka waxaa kasoo qaybgalay gabdhaha waxaa kasoo qaybgalay dhalinyarada waxaa kasoo qaybgalay culamaa udiinka waxaa kasoo qaybgalay imaamada waxaa kasoo qaybgalay ganacsatada bal waxaad iga warantaa dareenkaaga ku aadan intaas oo dad bulshada noocyadeeda kala gedisan baa kasoo qaybgalay dabcan waxaan arkayay dadka xisbiyada kala gedisan oo ayagoona meesha yimid oo soo bandhigayay ajadahooda iyo hadafkooda iyo waxay qabanayaan su-aalo badanna la weydiinayay bal dareenkaaga ku aadan ka waran walaal dareenkay ku aadan horta waa mid aada u sareeya waa the first time oo saddexda xisbi xisbiga republican party xisbiga democrat party iyo xisbiga green partyba ay hal howl ah soomaalida kula kulmeen marka mid walbana uu doonayay dadka soomaalida ah ee wadankan ku nool ee citizenka ah codkooda inuu ka helo electionka soo socda marka muhiimada inaan saddexdaa baari maanta halkaan habeenka caawan ku kulannay aad iyo aad mid muhiimad ule wey aadaan uga farxay abuukar baalle oo ka mid ahaa kasoo qaybgalayaashii shirka kani ayaan weydiiyey bal inuu iiga waramo dareenkiisa ku aadan qabashada shirar noocaan oo kaleeta ah oo aan horay uga
runtii aad iyo aadan ugu farxay maanta waa markii ugu horrayson arko oo waxaan ka qayb galay elekshano fara badan oo ka dhacay ohaayo marka ilaahay ajir ha ka siiyo shir runtii si wanaagsan loo qabanqaabiyey si fiican looga soo qaybgalo wuxuuna ahaa barnaamij si fiican loo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay musharaxiinta ka kala socdo xisbiga demoqraatiga xisbiga republicanka iyo xisbiga green party cid walbana waxay keentay iyo dad u cararayay maxaakimaha oo judges ah oo non party ah kulli waa yimaadeen waa su-aalo munaasabana la wada weydiiyey wuxuuna ah barnaamij si fiican loo agaasimay waana uga mahadcelina in soo qabanqaabis sheekh horseed cayni oo ka mid ah culimaudiinka magaaladani colombos ohaayo islamarkaasina halkaa ka soo jeediyey khudbada aad u dheer ayaa iga waramay doorka ay ku leedahay culimaudiinku runtii shirkan wuxuu qayb ka ahaa dadaal muddo soo socday dadaalkaas wuxuu ku yimid culimmada iyo ducaadda mandiqadan colombus ohaya isu yimid waxaana runtii la istusay oo laga wada hadlay in doorashadani ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore in marxalad xasaasi ah la marayo in maxsuulka ka soo baxa doorashadan ay si toosa u taaban doonto masaajidda meheradaha ganacsiga ee soomaalida iyo aayaheena dambe idan waxaa marka ay culimmadu isku raaceen in runtii ay muuqato cududii ama maskaxdii mujtamaca soomaaliyeed inay kala firdhisan tahay oo markaa talo aanay isugu dabraneen oo aanay hal hoggaan u lahayn waxaa marka aanu istusnay in culummadu ay hoggaanka qaataan oo mujtamaca maadaama maanta loo soo istaagayo ay isu keenaan waxgaradkii ummadda markay isu keenaan ay markaa sameeyaan guddi farsamo oo markaa guddigaas uu noqdo midka matala mujtamaca midka la munaaqishoon doona axsaabtan kala duwan iyada oo mar walba aanu kula gorgortamayno hadday codkayaga rabaan inay wax ka qabtaan iskuullada aanu meeshan ku leenahay qaxootiyada yada soomaaliyeed ee meeshan imanaya masaajidda aan meeshan ku leenahay goobaha ganacsi waayo mujtamaca soomaaliyeed runtii fashil badan baa dhinacyo badan naga haysta cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio